alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin muxamadi wcala aalihi wasaxbihi waslama tasliima kaiira
ayib dhowr su-aalood insha allah ayuu raacin doonaa su-aasha koowaad waxay ku saabsan tahay waxyaabaha la xidho lidafci lbalaa'i aw rafcihi si balaayo soo socoto laysaga difaaco ama mid markaa qofka musiibo iyo dhibaato haysataba ay uga kor qaadaan ama sabab ay ugu noqdaan waxyaabahaasi waa noocyo badan yihiin waxaa ka mid a qardhaasaha waxaa ka mid a xirsi jawska waxa lagu tilmaamo waxaa ka mid a saas oo kale dadka qaarkood mariyo iyo waxyaabo lamida oo ay ku xidhaan xoolahooda ama gawaadhidooda harga laga soo jaray xayawaanaadka qaarkood aada bay waxyaabahaasi u tiro badan yihin waxyaabahaas markaa haddii aanay waxooga ku qorayn ee wuxuu haragu inuu yahay ama maro uu yahay ama qabri ha laga soo qaado ama meel kaleba ha laga keenee midabkay doonaysa ha lahaatee waxooga haddaanay ku qoraynba laa khayr walaa shar khayr iyo shar toona qur-aan iyo wax kale toona aanay ku qorayn rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam waa diiday waxaanuu amray saxaabigii ruwayfic lo odhan jiray inuu fariintaana dadka ka gaadhsiiyo alxamdu lilah waxaynu ka mid noqonnay dadkii fariintaasi soo gaadhay wuxuu rasuulku uhi yaa ruwayfic lacalla alxayaata satatuulu bika waxaan rajaynayaa noloshu inay kula dheeraato cumrigaaga ilaahay dheereeyo sidii baana dhacday faakbir innaasa ana man caqada lixyatahu aw taqallada wataran aw istanjaa birajiici daabbatin aw cadmin faina muxamada bari'un minhu rawaahu axmed wa abu daawuud wagayruhuma haddaba waxaad dadka u sheegtaa ka garhkiisa gunta amaba se qoorta gashada oo isku xidha xadhiqaanteed ama ku istinjooda saalada xayawaanaadka ama laf nebi maxamed beri inuu ka yahay u sheeg garhka markaa maxaa laga guntayaa waxaadhahaan filjaahiliya islaamka hortii markay dagaalka gelayaan baa garhkooda markaa ay gunti jireen iyagoo arrintaasi ku faanaya ama kaba barakaysanaya oo leh ninku markuu garhkiisa guntee uu wax ku xidho dagaalka waa ku guulaysanaya culimada qaarna waxay yidhaahdeen waa garhka in wax la mariyo dabeetana uu tajacudo uu kuuskuusmo oo markaa rasuulku wuxuu u diiday lianna hada min ficli linaas waa dhaqan dumar arrintaasi maantana waxaynu aragnaa dhalinyaro madaxooda wax mariya ama timahooda oo timo ay kuuskuusmeen kuwaasaa ka mida kuwa xadiidku uu la hadlayo waa ficlu linaaf dumar baa lagu yaqaanaa timahooda intay qaybqaybiyaan inay qeybba dhinac u kuusaan oo qeybba dhinacay u xidhaan nin raga ayaa ficilkii dumarka samaynaya oo timihiisii wax kuuskuuso oo qaybo dhinac inay isu taagta la imanaya marka kuwa nebigu beri ka yahay ee uu iska deeriyo iska fogeeyey bay ka mid yihiin dhalinyarta noocaad samaynaya sidaa ha ogaadaan ilaahay ha ka baqdaanoo arrintaa iskaga tagaan aw taqallada wataran xadhigga qaansaday ka barakaysan jiray oo marka xadhigga qaansadu uu gaboobo oo midaan leebka ridaynahayn uu noqdo ayay xoolahoodii ku xidhi jireen iyagu qoorta ay ku xidhan jireen ay odhan jireen ishuu celinaya arrintaa islaamka hortii jirta ilaa maantay jirtaa waxaad arki kartaa neef xoolaayo waxa weeyaan mara uun lagu xidhay ama mid la sohaya noqoto ama mid kale ama harag lagu xidhay bal waxaan indhahayga ku arkay waddanka imaaraadka gawaadhi fara badan oo halkaa exaaska agtiisa maryo madmadoobey ay kaga xidhan yihiin markaa nin waddanka muddo dheer joogay oo sheekhaa weydiiye waxaan ku uhi sheekh maryahani maxay ahayd gawaadhi badan baan ku arkay oo dabayshu aad ay u lulayso halkaa mara madoobe kaga xidhanta inta badan bakistan iyo bangaaliyiin iyo kuwaasaa wata gawaadhida ah markaa wuxuu igu yihi marka gaadhi soo iibsadaan bay maradaa madow ku xidhaanoo waxay idhahdaan markay ishu qaac maradaa madow ku tidhaahdo ayay ka boodaysaa deetana gaadhigaa lama cawriyeyo cawriday celinaysaa maradaa madow waxbaabay taraysaaba waa taasoo kaleta rasuulku uu sheegay aw taqallada wa tara saasoo kale dadka qaarkood baa jiro xabaalaha mara ka soo qaata waxaad arkaysaa geed xabaal ku ag yaallo marya la ciiraya maryaa kii soo maraaba maruu ku tuuraya kii soo maraabana maruu ka jeexanaya uu leeyahy balaayay celinaysa oo ay difaacaysa markaasaa xoolihii iyo dadkiiya lagu xidhaya warka qofka qabriga ku aadsan ayaan balaayo celin karin mid ku haysatana aan kaa dulqaadi karin iska dhaaf mara aad geed ka soo dilaacisay ilaahay baa subxaana wa tacaala ku sheegay fi lqur'aani alkariim xaqiiqada ah oo dhibka ilaahay cidaan ahayn oo qaadi kartaa ma jirto marka haddii aanay waxbaba ku qorayn waxyaabaha la yska laalaadinayo xadiidkana u daliila in xidhashadoodu ay tahay kabiira dembi weyn oo arrinkaasi wuxuu qabaa waxaa rasuulku uu ku dayriyey qofka sameeya hadduu qofku aamino waxa uu isku xidhay inuu balaayo ka celinayo waa shirki weyn oo diinta lagaga baxaayo waayo balaayo soo socota ilaahay mooyaane cid kale ma celin karto qofka yidhi kab ama maro ama harag xayawaan ama waxa weeyaan maydhax ama baraarug naxaas ka samaysan baa balaayo celinaysa waa ashyaadaasuu rabbi ka dhigtay oo sifadii ilaahay uu siiyey marka mushrik buu noqonayaa shirkan akbara qofkii arrintaasi ay ka dhacday waa inuu ilaahay subxana wa tacala uga toobad keeno hadduu leeyahy ilaahay baa balaayada celiye sabab bay u noqonaysaana ilaahay buu ku been abuurtay oo halkuu ilaahay ku yidhi waxyaabaha noocaasi balaayay celiyaan oo an taquluu cala allahi maa laa taclamuun buu soo gelaya waxaanu ilaahay sabab ka dhigin buu sabab ka dhigay taasina culimadu waxay waa shirki asqara weeye haddii waxa weeyaan qardhaasaha iyo waxaa la midka ah kelimaad shirkiya ay ku qoran yihiin iyo tacaawid shirkiya ama kuwa aan laba garanahayn macnahooda sida jin la baryaayo oo kale iyaduna waa shirki nebi maxamed baa sheegay xadiidka axmed iyo abu daawuud wariyeen xadiid ibnu mascuud ina alruqa waltamaa'ima waltiwalata shirkun waa ruqyadii tufkii qofka lagu tufaayey yacnaa shirki la akrinayo jin baa loo baryaya ama sheekh baa loo baryaya ma aha in qur-aan lagu akrinayo ama ducooyin taas iyadu waa bannaan tahay laa ba'sa biruqa maa lam takun shirka min rasuulku calayhi salaatu wasalaam dhib ma lahan ruqyadu tufku hadduu shirki ka maran yahay tamaa'imtuna waxyaabaha la yska lulo ee la ysku xidhayo tiwaladuna waa madiidada waxa la waa nooc sixirka ka mid a dhammaantoodba waa shirki buri rasuulku calayhi salaatu wasalaam haddii qardhaasta uu ku qoran yahay qur'aan ama ducooyin ay ku qoran yihiin iyadoo lafteedu ma bannaana xarb ibnu ismaaciil alkirmani ardaygii imaam axmed wuxu uhi qultu liaxmed tacliiqu tacwiid fiihi lqur'aan wagayru bal ka waran waxa qofka laga lulay oo qur'aan uu ku qoran yahay ama ducooyin qaala kaana ibnu mascuud yakrahu karaahatan shadiidatan jiddan cabdillahi ibnu mascuud saxaabigii la odhan jiray aada iyo aad buu arrintaasi u kari jiray walihaadaha xaaskiisiibuu u yimi oo wax isku xidhay wax loogu akriyey markaasaa wuxuu yihi ina aala cabdillaahi la agniyaau can shirk cabdillahi ibnu mascuud qoyskiisu waa ka kaaftooyin shirki iska bixi buu ihi waxa waxay tihi ishaasunbaa igelgelanaysay deetana hebelkaa yuhuudigaa baan u tegayoo waxbuu iigu akriyo deetana waan iga xidhay de shirki uguma akriyo ila shirki may soo qaateen saxaabiyadda oo saxaabiyad wey cabdillahi ibnu mascuud u dhaxday dabeetana ishii baaba markii xasishayba dad fara badan wallahi qardaabta caafimaadba igama horreyn markiiba warankii layga jaray shayga marka laga hadlayo sharca ma banaay mise ma banaana laguma miisaamayo wax ma lagu helay mise waxba laguma helin oo kuwii jinka magan geli jiray jinka ay magan galeen jinka kale uu ka celin jiray dee manfaca ugu jirtay magangalkaa soo ma laakiin arrinta shirkiya bay sameeyeen oo ilaahay cid aan ahayn bay magan galeen waxaanay arkahayn bo meeluu joogaba aanay ogeynba marka ay meel toga soo degaan bay odhan jireen acuudu bisayidi hada alwaadi min sufahaai qowmi ninka jinkee togan ka taliya ayaan magan gelayaayo wax magaradka qoomkiisaan ka magan gelaya waa ka ilaahay ku dhaleeceeyey fii suurati ljin waanahu kana rijaalu min alinsi yacuuduuna birijaalin min aljinni fazaaduuhum rahaqa marka arrintu hadday shirki tahay waxbaan ku helay kuu xalaalay mayso cabdullaahi ibnu mascuud wuxuu ku yihi xaaskiisa shaydaan baa isha ku xuruudayay ku dhaqdhaqaajinayay deetana markii waxa uu akriyay ninkaasi ayuu shaydaankii uu kaa tegay isha ku xuruudayay bimacnaa ninkani jin la hadal iyo shayaadiinta nin la shaqaysta ayuu ahaa waanay dhacdaa taas oo qaar la yaqaano mushrikiina khuraafiyiina ayaa markay meel kusii socdaan shayaadiintooday dadka ku diraan shayaadiinta baa dadkii rigaaxay markuu meeshii yimaada sheekh hebel baa yimi o dabiibkuu yaqaanayo tuf buu leeyahay markaasaa lagu yaacaya wax kala samayn maaye qoladii ay wada shaqaysanayeene ilaahu inoo sheegay qiyaamaha inay odhan doonaan rabbana istamtaca bacduna bibacd ayuuma odhanayaa waan inooga qaaday inteeniye waan inooga hayaaye la saayiroo ka daaya markaasay masaakiintina leeyihin waa awliye ilaah oo tuf buu leeyahy xagguu tufku jooga isagoo marna shayaadiin kuu soo diraya marka shayaadiinta iyo isaga laaluushkoodii uu kaa qaadana odhanaya waan inooga hayaa ee ka joojiya markuu iska taga muddo kadibna waa iska soo noqonaya shaqadoodii bay qabsanayaan oo sanad walba waa arrin taagan hadduu awood lahay inuu kaxeeyo si aan soo noqosho lahayn soo tan mar walba dhibkooda uu taagan yahay ibnu mascuud wuxuu ku yidhi xaaskiisa ducadii rasuulka isku akri rabba annaas adhib ilba'sa washfi anta shaafi laa shifaa ilaa shifaauk taasuu ilaahay kugu shaafiyaya ibraahim ibnu yaziid inakhaci waa taabici ardaydii cabdillahi ibni mascuud ka mid a isaguna wuxuuhi kaanuu yakrahuuna yani asxaaba ibni mascuud yani asxaaba ibni mascuudin atamaa'ima min alqur'aani wa gayri lqur'aan ibn abi shayba musanafkiisa ku wariyey cabdullaahi ibnu mascuud ardaydiisii waa raggii taabiciinta saxaabada soo gaadhay qardhaasoo dhan ama qur-aan ha ku qoraado ama wax kale ha ku qoraade waa diidi jireen waayo dee nahyi guud baa ku soo arooray rasuulku ma kala qaadqaadin ina aruqa watamaa'ima buuli ruqyada adilo kalaa tafsiilisay laakiin tamaa-imta qardhaasaha daliil kale oo baneeyey ma jiro markaa diidmadaa guud bay soo hoosgelayaan walihaada ba ibnu muflix wuxuu ihi fi lfuruuc almancu daahiru lkhabari waalahar in tamaa-imta iyo qardhaasaha la diidaa waa sida xadiidka ka muuqata iyo aahaartaa saxaabada laga soo wariyey sababta labaada loo diidaya waxay tahi wa saddu dariica almufdiyati ila shirk waxaa shareecada lagu yaqaanaa albaabada shar ka soo geli karoo dhan in la xidho wax dadka caqiyooda dhaawaca ama diintooda nuqsaan ku rida in la albaabadaa la xidho waddooyinkaana la awdo marka haddii la fasaxo la idhaahdo qadhaataha qur-aan ku qoran yahay ama ducooyin iska xidha waxaa taasi ay furaysaa albaabka qardhaasaha shirkigu uu ku qoran yahay lamana odhan karo kuwaasi ma jiraan anigu waxaan markhaati ka ahay oo labadayda gacmood aan ku furfuray qardhaaso badan inta aan arkay wadaaduu baana qora intaan qur-aan ku arkay iyo intaan wax kale ku arkay intaan wax kale ku arkay baa fara badan qaarkood magacyaa ku qoran kollay magacyo insi aan ahayn isga waa magacyo jin oo tacwiid shirkiya oo jinkii waxa weeyaan la magan gelayo qofkan uu baryaayo qaarkood xuruuf muqaaca taraatib alif alif alif cayn cayn kaaf kaaf laam laam laam laam aduu ku bogso waa tari laam laam muxuu kuu tari iyo kaaf kaaf iyo cayn cayn ayaa ka buuxo ku qoran lamana kala garanayo ubaashi waa tan la jaxaasayo muxuu ku qoray nin wadaadina wuxuu yidhi cay buu sheegay kelmad caya weli wuu noolya wuu joogaaye kelmaddaasaan ugu qoraa buuhi haddana way ku bogsadaan abbaha iyo inantiinaba ayaan ugu qoraa buuhi haddana waa ku bogsadaan ka war weli waa jooga waa garanaya anu magaciisa iyo isagaba waa garanaya intaasaan ugu qoraa buuhi dadkuina masaakiintiina waxay u haystaa in qur-aan lagu dabiibay iyo ducooyin caybaana waraaqa looga buuxiyo markaasaa loo jaxaasay marka maadaama dadkii qoraya ficilkaa lagu arkay oo qaar shirkiyaad ku qoraya iyo magangel jin iyo baryo shirkiya albaabka waa in la xigo ta kale waxaa ku jira qardhaasahan istihaana bilqur-aan qur-aankii oo la quursanayo suuliyo meel walba lala gelayo walihaada u fiirso fiqiga salafka ibrahim ibn yaziid inakici saan idiin sheega waa taabici saxaabatu rasuuli illahi ba arday u noqday waliba ibnu mascuud kaana yakrahu almucaadata lisibyaan in caruurta waxa weeyaan ducooyin iyo waxyaabo ilaahay lagu magan gelinayo loo qoro qoorta looga laalaadiyo si ay u xifdiyaan aad buu u kari jiray wayaquul inahum yadkhuluuna bihi alkhalaa waxaan odhan jiray dee suuliday la gelayaan qardhaasoo suuliga lala geli maayo nacam ibnu abi shay baa wariyey waxaa kaloo jirta dadka qaarkood inay u qaataan in qardhaasta lafteedu ay tahay ta dhibaatadaba celinaysa walihaada hadduu ilaabo baxarkiisaa kacaya oo inaanu baan u baxahayn buu qofku aaminay kaanamaa inay iyadu wax ka celinayso qalbigiisa waxa weeyaan ku tacalluqaaya marka waa in albaabkaa la iska xidho weeye oo dadku ay bartaan ducooyinka iyo adkaarta xisniga dhufayskii dhabtahaa ah ee rasuulkeenu calayhi salaatu wasalaam uu akhriyi jiray ama wayna baray su-aasha kale waxay tahay maa xukmu ruqyati fi lmaa garanma inay bannaan tahay qofkii in qur-aan lagu akriyo ama ducooyinoo si toosa loogu tufo in biyo markaa lagu akriyo oo biyo qofkii loogu tufo markaa uu cabo ama uu ku maydho xukunkeedu waa maxay dhib ma laha taasi ruqyaday ka mid tahay oo adilada guuda ka warramaysa tufku inaanu dhib lahayn mar hadduu shirki ka maran yahay bay soo hoosgelaysaa rasuulku laa ba'sa biruqa maa lam takun shirkabu waxaana adiladaa ka fahmay waxa weeyaan dadkii wanaagsanaaye naga horreeyey xarbi ibnu ismaaciil alkirmaani wuxu uhi imaamu axmed waxaan ku idhi faalqira'atu fi lmaayi litacwiid ka waran haddii qofka biyo loogu akriyo fakaanahu sahala yani arrintaa ma adkayni waa fududeeyey bal imaamu axmed isagaaba samayn jiray weynankiisii saalix wuxuu idhi rubamaa ictalaltu faya'khudu abii qadxan fiihi ma fayaqra'u calayhi ويقول لي اشرب منه واغسل به وجهك ويديك markaan xanuunsada buu hi aabbahay koob biyaabu soo qaadi jiro markaasuu igu akriyi jiro suu odhan jiray cab ina wejigaaga iyo gacmaaga ku maydh bal masaajidkaaba loogu keeni jiray imaamu axmed raximahullah weel ay biyo ku jiraan oo la odhan jiray qur-aan noogu akriyo yuusuf ibnu muusa wuxuu hi ina abaa cabdillaahi kaana yu'taa بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعود إمام أحمد وحلو كان جرى كوب بيا كتيران نقو متاج كتشوغنا كسو قرآن واخري جرى يا أذكار يا تعاويد إن حتى وين لقو قرأ قرآن كي ودبتنا قرآن كان لما يروح لفتي لا يعني ديبو أرك waxa weeyaan salafku mar haddii weelku yahay weel nadiifa imaamu axmed baa ka mid ah aimada sidaa fatwootay ibnu cabaas waa laga soo wariyey laakiin sanadka afarkaa hadal baa markaa ka taagan laakiin mujaahid oo kale waa ardayga ibnu cabaas wuxu uhi laa basa an yuktaba alqur'aanu fii inaa'in uma yuksala wayustashfaa bihi dhibaata kuma jirta qur-aankii in weel lagu qoro dabeetana inta la maydho la ysku daweeyo oo dee la cabo imaamu axmed wuxuu karhay uun qofku inuu ku wada maydho alkhallaal oo ardaygiisiiya ayaanu arrintaa fasiray sida ibnu muflix kitaabkiisa alfuruuc uu ku sheego wuxuu wuxuu u diiday uun imaamu axmed biyihii qur-aanka lahaa in lagu maydho leanna biyaha lagu maydhanayaa ee marka hore qur-aanka lagu akriyo bullaacadaiyo meel bay tegayaan marka taasina waxaay tusinaysaa qofku inuu suuliga la galo uu ku maydhan maaha xataa hadduu ku maydhanayo yacni meel nadiifa waa inuu ku shubo biyahaas ixtiraaman lilqur'aan isagoo xurmaynaya qur-aankii waxa weeyaan lagu akriyey marka masaladaasina wax ba'siyama laha kitaabada lafteedu ibnu cabaas oo kale waxaa laga soo wariyey gabadha fooshu ay ku adkaato inuu fatwoon jiray in weel loogu qoro dabeetana inta loo maydho qoraalka dabeetana la cabsiiyo imaamu axmedna waxaad moodaa aharka inuu saxiixin jiray waayo waa imaamu axmed raximah llahu tacaala fatwadiisa masaladan ku saabsan wuxuu ku duldhiso oo uu ku bineeyey ama u daliishaday ficilkaa uu sameeyey cabdullahi bni cabaas radia allahu canhu wallahu aclam wsala calaa nabiyina mxamed wala alih wasaxbih slama tasliima kaiira